سلسلة تعليقات على الخطب للشيخ القاضي عثمان محمد إسماعيل حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد khadiibku jazaahu allahu khayra aljazaa runtii wuxuu inagala hadlayey mowduuc qiimo badan oo ku saabsan alitibaaca wa tarku libtidaac yacnii in la raaco sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam lagana fogaado bidcada iyo wixii diinta lagu soo kordhiyo iyadoo diin laga dhigayo aan diinna ahayn marka ikhwaani u horeyn naftayda iyo tiinaba waxaan u dardaarmayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa taasi oo ah wixii alla inaga doonay waxaynu ka awoodno inaynu kala nimaadno wuxuu inoo diidayna inaynu ka dheeraanno maxaa yeelay waa wasiyatullaahi alawaliina waalaakhiriin waa tii uu alle u dardaarmay innaga iyo kuwii inaga horreeyeyba walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah alle wuxuu tilmaamayaa idinka iyo kuwii kitaabka la siiyey ee idinka horreeyeyba waxaan u dardaarmay alla ka baq runtii waxaynuna joognaa wakhti alla ka baqu wax anfacayo waayo intaan toobadda la xidhin ee qofka aanay naftu qarqarada soo gaadhin ee xuurtu yeedhin yacnii toobadda waa laga aqbalayaa oo alla ka cabsigu waxbuu tarayaa laakiin haddii xuurtu yeedho alla ka cabsigu waxba tari maayo fircoon ba anfici waa markii badda uu ku qarqoomay inuu yidhaahdo allaan rumeeyey subxaanahu wa tacaala kelmadda labaad ee aan raacin lahaa waxa weeye inaynu ogsoonaanno dariiqa qura ee lagu badbaadayaa inay tahay dariiqa uu la yimi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dariiqaa in la raaco waa ka lagu badbaadayo wixii ka soo hadhaa waa dariiqu dalaala ayna waajib tahay in laga toobad keeno oo ciddii dariiqaa ka weecatay ay ka toobad keento nebiguna sala allahu calayhi wasalam bani aadam alla soo bixiyey waa kii ugu sharafta badnaa waxa uu tilmaamay nebigu sala allahu calayh wasalam isagoo carabkiisa ku caddaynaya anaa sayidu waladi aadam walaa fakhra anigu ilmo nebi aadan sayidkoodaan ahay buu yidhi anaa sayidkooda ah wax faanahina ma jiro faani maaya buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam ee xaqiiqada ayaa sidaas ah marka ilmo nebi aadan anaa sayidkooda ah waxaana waajib ah oo dhammaanteenba inagu waajib ah oo aan sunne ahayn nebiga sala allahu calayh wasalam inaynu ka jeclaanno wax allaaliya wixii ka soo hadhay ee ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray inaynu ka jeclaanno xitaa nafteenna kulay ku tahay saxaabigii la odhan jiray cabdilaahi ibnu hishaam waxa uu tilmaamay nebiga sala allahu calayh wasalam ayaanu maciisa ahayn buu yidhi wa huwa aakhidun biyaddi cumar ibnu khadaab xadiiska bukhaariga iyadoo nebigu sala allahu calayh wasalam gacanta cumar ibnu khadaab uu haya baan nebiga la joognay buu yidhi dabadeedna cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi yaa rasuula allah waladii nafsii biyaddi innii la axabu ilayka min kulli shay ila min nafsi rasuulkii allow allaan ku dhaartaye wax kasta adaan kaa jeclahay naftayda mooyaane naftayda mooyaane dhammaan wixii kale adiga ayaa loogu kalgacal badan yahay nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam laa yaa cumar maya cumarow ilaa aad iga jeclaanayso xataa akuuna axabba ilayka min nafsik ilaa aan ka noqonayo xitaa naftaada xaggeeda mid looga kalgacal badan yahay oo naftaada arrintu markay soo gaadho iyo aniga aniga aad markaa ii kalgacal roonaato arrintaasi arrin kuu saxa maaha arrin dhaba maaha cumar intaa kadib wuxuu ku dhaartay xitaa naftiisa kulay ku tahay hadda laga bilaabo inuu nebiga ka jecel yahay sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi alaana yaa cumar hadday tahay cumarow xaafid ibnu xajar markaa casqalaani fatxulbaariga markuu fasirayay wuxuu yidhi alaana carafta bima yajibu calayk hadda ayaad garatay wixii kugu waajibaha nebigu alaana yaa cumar markuu leeyahay cumarow haddaad aqoonsatay wixii waajib kugu ahaa haddunbaad garatay oo ah naftaada xitaa kulay ku tahay inaad aniga iga jeclaato sidaa darteed bay saxaabadu u dabaqeen kalgacalka nebiga sala allahu aleyh wasalam saxaabigii la odhan jiray zayd ibnu dathina markii ay nimanka quraysheed qabteen ee ay dilayeen ee ay dilka u soo xidheen waxa ay ku yidhaahdeen markaa abu sufyaan uu markaa ku yidhi ma jeceshahay inaad markaa ehelkaagii iskaga dhex badbaaddo halkaagaa joogto oo waxa weeye markaa nebiguna sala allahu calayhi wasalam adiga beddelkaaga halkan ku xidhnaado oo isaga halkan maanta lagu dilayo wuxuu yidhi iska daa inoon halkan uu beddelkayga ku xidhnaade eh inaan gurigayga joogo isagana ehelkiisa dhexdiisa qodaxi ku muddo iska daa wax kale in qodaxi muddo wallaahi ma jecli buyo annaan ehelkayga dhexdeeda aamin ku ahaado mid aan marnaba ka raalli noqonaya ma dil iyo wax gaadhadaa sidaa aawadeed baa waxa weeyaan dalxa ibnu cubaydillaah maalintii uxud waxa uu samaynayey inuu nebiga sala allahu calayhi wasalam uu lahaa naxrii duuna naxrik rasuulkii allow dhuuntaydaa mar kastaba dhuuntaada ka sokaynaysa leebabkuu isaga dhigayey marnaba ma aqbalin nebiga in leeb ku dhaco leebkii la soo ridaa isagaa isu dhigayey taasi waxay keensanaysay inaanu oggolayn waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam naftiisa inay wax gaadhaan sacad ibnu mucaad laftiisu sidaasi leeg maalintii beder waa kii nebiga ku lahaa markay uu arkay ciidanka culus ee aanay ku talagelin ee ay la kulmeen waa kii lahaa nebigii allow sala allahu alayh wasalam dee waxaynu ku soo talagallay safarlayda inaynu la kulanno iminkana ciidan baynu dee isqaabilla aan safarlaydii ahayn marka adigu halkanaannu cariishkaaga dhisayna halkan dambe dagaalka ha soo gelin hadday tii aanu rabnay noqoto oo aynu ka guulaysanno dee hadal male alxamdu lilah haddayna jebiyaan rukuubkaaga iyo waxaagaba waannu kuu diyaarinaynaa dagaalka ha soo gelina adigu dibu carar oo madiine qabo waayo kuwaannu halkaa kaga nimi ma aha kuwo aannu kaaga kalgacal roonnahay sidaannu kuu difaacayna si lamida bay kuu difaacayaan manay ogeyn inaynu ciidankan kulmayno ee hadday og yihiin kaamay hadheen marka annagu waxaannu doonno aannu mudanne eh adigu meesha marna ha iman waxaad arkaysaa saxaabada nebigu ridwaanullaahi calayhim nebiga sala allahu calayhi wasalam kalgacalkiisa maqaamka uu ka joogay taasi baa qof kastoo muslimana waajib ku ah oo cirdigiisa iyo sharaftiisa haddii isaga meel lagaga dhacayo marnaba inaanu ka raalli noqon nebiga cirdigiisa iyo sharaftiisa in meel lagaga dhaco ama naftiisa si kale wax u gaadhaan wakhtigii uu noolaa ama sunnadiisa si kale loogu xadgudbo sida aawadeed baa nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi laa yu'minu axadukum xataa akuuna ilayhi axaba min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin xadiiska saxiixaynka allan ku dhaartay axad idinka idinka mida iimaan lagama helin ilamaa waxa weeye aan noqonayo ka markaa isaga laga jece markaa looga kalgacal roon yahay nebiga uu ka jecel ee cidda uu jecel yahay nebiga ay tahay naftiisa iyo welid ubadkiisa iyo waalidkii dirkaba ilaa uu aniga iga jeclaanayo marka runtii nebiga maxabadiisu sala allahu calayh wasalam waa mid waajib oo sharci ah ayna tahay dadka mu'miniinta quluubtooda inay ku weynaato kalgacalkiisana waxaa ka mid noqonaya oo kow ka gelaya in waxa weeye la raaco oo sunnadiisa la nooleeyo oo dariiqiisii lasoo nooleeyo oo lagu salliyo marka lasoo qaado sala allahu calayh wasalam maadaama nebiguu yidhi albakhiilu man dukirat cindahu falam yusalla calay bakhayl waxaa la yidhaahdaa ka inta agtaysa laygu xuso igu sallii waaya salliga igaga bakhayla kaasi baa la yidhahdaa buu yidhi markaa sunnadiisa in la raaco oo waxa weeye la addeeco nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ina amrayo oo wixii waxa weeye uu inooga warramo la rumaysto waayo shahaadatu an laa ilaaha ila allah se ahlulcilmigu tilmaameen markaad leedahay shahaadatu an laa ilaha illa allah wa anna muxamadan rasuulu allah markaad nebiga sala allahu alayh wasalam risaalo u qirayso allana subxaana wa tacaala waxdaaniyada iyo ikhlaaska u barax tirayso nebiga shahaadada aad u qiraysaa waxay keensanaysaa marka itibaacuhu fiima amar waxa uu amrayo in lagu raaco o lagu adeeco oo waxa weeye nebiga lagu adeeco daacatuhu fiima amar in lagu raaco oo lagu adeeco waxa uu amrayo wa tasdiiquhu fiima akhbar in loo rumeeyo wuxuu ka warramo wixii allaaliya wuxuu inooga warramay qiyaamaa jiraya sidanaa jiraysa calaamaad noocanaa dhacaya wax allaaliya wuxuu war inoo sheegay dijaal baa soo baxaya sidanay noqonaysaa dhammaan in loo rumeeyo waijtinaabuhu maa nahaa canhu wazajar iyo in laga fogaado wixii nebigu inoo diido an laa yucbad allah inaan alle lagu caabudin ilaa bimaa sharac wixii uu jideeyey nebigu mooyaane wax kale inaan alle cibaado looga dhigan oo lagu caabudin runtii nebiga sala allahu alayh wasalam sidaa kalgacalkiisu uu waajibka u yahay inaynu raacnaana ay waajibka u tahay kalgacalkiisuna cid uu la siman yahay oo lala simayaa aanay jirin waxaa kaloo waajiba inaynu ogaanno wax allaaliya wixii alle lagu caabudayey inuu inoo dhammaystiray oo wuxuu inagala hadhay jirin maalintii jumcada ahayd ee waxa weeye saxaabadu ay joogeen ciddii xajiday ay joogeen meesha loo yaqaano carafa nebiga sala allahu alayh wasalam xajkii xajatulwadaaca lo odhan jiray xaju sagooti ee xajuu xajiye ugu dambaysay xajkii qura ee uu xajiyeyna ahayd ee uu markaa axkaamtana ku dhammaystiray waxa weeye xajka iyo umuuro badan oo diinta ah alla subxaanah wa tacaala wuxuu ku soo dejiyey alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina alle wuxuu yidhi maantaan idiin dhammaystiray diintiinni diintii maanta waan idiin kamilay nicmadaydana korkiina waan ku taam yeelay waa nicmatulislaame islaamnimadiina waa mid aan dhammaystiray nicmo la arkoo ka weynina ma jirto islaamnimadaasaanaan diin ahaan idinka raalli noqday wax kaloo aan idinka raalli ahay ma jirto marka diintu waa kaamil weeye waa diin alla dhammaystiray oo uu u caddeeyey ummadda nebigana inay kaamil tahay nebiguna waa soo gaadhsiiyey ummadda oo wuxuu kala hadhay ma jiro taasi waxay keensanaysaa in waxa weeye bidco laga fogaado oo aan bidco loo dhowaan sida aawadeed baa imaamu malik ibnu anas imaamu daar ilhijra shaykhii imaamu shaafici imaamkii weynaaya imaamu malik oo shaykhii imaamu shaaficina ah oo shaafici baa ardaygii ah waxa uu yidhi axdatha fi lislaami bidcatan yaraaha xasana faqad zacama ana muxamadun khana risaala odhaha markaa sidaa macnaheedu yahay cidda islaamka ku soo darrisiisa bidco uu u arkayo inay wanaagsan tahay shaksiga noocaasi ahi wuxuu ku dooday oo sheegtay in nebi maxamed diintii kala khiyaanayey buu yidhi qofka sidaa la yimaadaa ee intuu bidco diinta ku soo kordhiyo waxaan diinta ka mid ahayn yidhaahda waa wacan tahay waxay ka dhigan tahay buu yidhi inuu leeyahay nebigu diintii waa kala khiyaaneeyey oo intaanaa maqnayd oo anaa ku daray saasay ka dhigan tahay waayo maxaa yeelay buu yidhi alle wuxuu yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum war maantaan diintii idii kamilay waxba idiima hadhin wax idii hadhay ma jiraan galabkii carrafee maalinta jumco ahayd sidaasibaa alle nebigiisa ku yidhi sala allahu alayh wasalam wax idii hadhay ma jiro maadaamoo la yidhi wax idii hadhay ma jiraan wax kaloo bidco oo lagu soo kordhiyo uma baahna shakhsiga bidcoolaha ah ee diinta wax ku soo kordhinayaana waxa weeyaan waxa weeye laba qodob mid uunbuu ku doodayaa ismase oga oo isagu isma laha imaa inuu yidhaahdo nebigu sala allahu calayh wasalam shaygan khayrka ah ee aan idiin sheegay jaahil buu ka ahaayo waanu garanayn taasina waa markaa kelimad afka weyn oo qof iimaan lahi aanu ku dhawaaqi karayn inuu yahda nebiga anaa ka aqoon roon oo uu jahli u nisbeeyo iyo imaa inuu leeyahay maye nebigu waa garanayey jahli u nisbayn maayo si cad buu u garanayey laakiin waa qariyey oo inooma sheegin taasina waa khiyaano oo ilaahay baa subxaana wa tacaala rasuulkiisa u tilmaamay hadduu siday tahay u gaadhsiin waayo inuu ummadda khiyaaneeyey taasina wax dhacay maaha yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah wallahu yaxsimuka min annaas alle subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay rasuul allow rasuul allow sala allahu alayh wasalam balliq maa unzila ilayka min rabbik wixii xagga rabbigaa lagaaga soo dejiyey dadka gaadhsii haddaad sidaas samayn weydo risaaladii maad gudan oo risaaladii mid gaadhsiiyey ummadda ma tihid nebiguna sala allahu alayh wasalam sidaa alle amray buu yeelay jamac la arko jamacii ugu ballaadhnaa ee xajatulwadaac isugu yimi oo boqol kun kor u dhaafayey sida culammaa u siyar tilmaamaan waxa weeye ayuu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam uu markhaati gashaday isagoo rabbina markhaati gashanaya oo uu yidhi war diinta ma idin soo gaadhsiiye alaa hal ballaqtu khudbaddiisii dheerayd nebiga sala allahu alayh wasalam ee dhowrka maalmood soo noqnoqotay ee uu umuuraha badan kaga warramay war diintii ma idin gaadhsiiyey buu yidhi dabeedna saxaabadu nacan bay ahdeen iyagaa uga markhaati kacay nebigu waxuu la hadhay inaanay jirin ee uu dhammaan soo gaadhsiiyey ummadda nebigu dabeed ilaahay buu markhaati gashaday intuu farta koru fiiqa allahuma ashhad buu yidhi iyagana dabeed ku soo celiyey ilaahu markhaati ka ahaw inaan gaadhsiiyey oo aanan waxba kala hadhin rabbiyow markhaati ka ahaw rabbina been looma markhaati gashado markiibana wakhtigii waxyigeedo haddii in yari ka duwan tahay alle waa ku canaanan lahaa waayo rasuulkiisa sala allahu alayh wasalam meel yar hadduu ka baydho waa lagu canaanan jiro waxyi baa lagu hagayy ummadduna way ku ijmaacsan tahay ahlu sunnuu dhammaan way isku raacsan yihiin nebiga khada diiniya iyo gef diiniya marnaba inaan lagu sugaynin oo looga tegaynin marka jamaca intaa leeg buu markhaati gashaday markaasay uga markhaati kaceen wuxuu la hadhay inaanay jirin markaasuu isaguna alle markhaati gashadoy rabbi ou markhaati ka ahu inaan gaadhsiiyey rabbina saasuu ugu sugay oo wax markaa ka daba yimi ma jiraan taasi waxay muujinaysaa nebigu sala allahu alayh wasalam diin kaamil ah oo aanu waxba kala hadhin inuu ina soo gaadhsiiyey waxa kale oo baadilka ka dhalanayaa yahay ahlulbidac kastaa ha ogaado ama yaanu ogaanin hadduu yidhaahdo nebigu waa ogaa waana ina soo gaadhsiiyo jahlina u nisbayn maayo markaa gaadhsiin la'aanna u nisbayn maayo laakiin way luntay oo saxaabadii iyo meel dhexay aradhcididoo markaa faradhexdood bay ka baxday taa lafteedu waa baatil binasi lqur'aan ilaahay baa ku tilmaamay qur'aanka innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun ummadihii hore diinta iyagaa la odhan jiray ilaashada iyaguna sida qur'aanka alla ku tilmaamay ilaalintii ay xaq u lahayd may siinin saasay diintu ku baabi'i jirtay laakiin diinteenna alla isagaa ballan qaaday inuu ilaalinayo innaga ilaalin inagama rabto ilaahay isagaa ballan qaaday diintaa inuu ilaashanayo waxaanu ku ilaalinayaa culimo raasikhiin ah oo cilmiga markaa ka feedha buuxsaday oo aan waxba lagu soo dhex dari karayn maadaamay sidaa tahay alle wuxuu leeyahy innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun annagaa soo dejinay markaa qur'aankan iyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam annagaana ilaashanayna sunnada nebiguna waa ilaashantay kitaabki iyo sunnaduba waa kuwo la ilaaliye wey marka runtii waxaa wax laga xumaada ah intaasoo dhan markaynu tilmaanay oo ahlulbidac kastaana ha is ogaado ama yaanu ogaanine nebiga iyo diinta inuu nuqsaan u tiirinayo waxaa wax laga xumaada ah waxa loo yaqaano ixtifaalu bilmawlid اnabawiyi sala allahu alayh wasalam nebiga wakhtigii dhalashadiisa in xaflada loo qabto oo ummadda in badani ay diin mooday ta'aafada ahi taa weey ummadda in badani ay diin mooday waxaynu leenahay ta noocaasi ah hadduu khayr yahay oo diin yahay nebi maxamed baa samayn lahaa sala allahu alayh wasalam saxaabadiisii baa samayn lahayd hal axadoo sameeyena ma jiro taabiciintii nebiga saxaabadiisa soo gaadhay aa nebiga arag ee saxaabada soo gaadhay ayaa samayn lahaa taabicu taabiciintii oo aan saxaabada arag laakiin kuwii saxaabada arkay arkay baa samayn lahaa a'immadii muslimiintaa samayn lahaa shaaficiya kuwii lamidka ahaa intaasi shayga ay samayn waayeene diin ka dhigan waayeen waxa weeye binasi lqur'aan buu baatil ku yahay waman yushaaqiq arasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda waytabic gayra sabiili lmu'miniina nuwallihi ma tawalla wanuslihi jahannam wasaa'at masiira ilaahay waxa uu tilmaamayaa qur'aanka inuugu caddeeyey cidda waxa weeye rasuulka alle la khilaaftantaa inta hanuunku u caddaaday dabadeed ee dariiqii mu'miniinta dariiqaan ahayn martaa waxa ay ka weli dhigatay baanu uga weli yeelaynaa jahanamana waanu gelinayna buy alle subxaana wa tacaala dariiq la marana kaasaa ugu xun in dariiqii mu'miniinta la khilaafo war bal shayga nebi maxamed lagu khilaafayo nebi maxamed aanu samayn sala allahu caleyh wasalam ee dariiqii mu'miniinta saxaabadaa kow ka ah ee saxaabadiisii laga waayey ee taabiciintii laga waayey ee taabicu taabiciintii laga waayey quruunulmufadala saddexdii qarnihii horeba aan ku jirin ee nimanka raafidada loo yaqaano ee faadimiyiinta la odhan jiray masar xukumi jiray qarnigii afraad ay la yimaadeen iyaga oo lix mawliid dejiyey ka nebigoo qura ma ahayn lix mawliid bay dejiyeen iyagoo kaga dayanayey nasaarada waxaanay christmaska yidhaahdaan lix mawliid bay dejiyeen ka koowaad nebigay u dejiyeen sala allahu aleyh wasalam ka labaad cali ibnu abi aalib waxa weeyaan ka saddexaad faatimatu zahraa xaaskii cali ibnu abi aalib oo inantii nebiga ah ka waxa weeye afraad xasan ibnu caliyin oo xasankii markaa ina cali ibnu abi aalib ka shanaad xuseen oo isaguna ibnu caliyin ah labadaba faadima ay dhashay waxa weeye ka lixaad khaliifkoodii markaa joogay bay u dejiyeen lixdaasay ka dhigeen lix mawliid bay dejiyeen ka ugu sii riiq dheeraadayna kaa nebiga ayuu noqday sala allahu alayh wasalam oo xata al'aan baabi'ila kuwii kale iska baabi'e iyagana meelo markaa shiicada iyo qolada ismaaciiliyada waxyaaba sii wadwadaa waa jiraan marka runtii waa bidca dalaalo ah oo quwo nebiga sala allahu alayh wasalam si kaley u gaadhaan markay waayeen kuwii xaaskiisa caayayey waa raafidada nimanka loo yaqaano oo ummaddu ay ku ijmaacsan tahay kuwoodaa qullaadda ahi inay ka faran yihiin culamaau sunna markay nebiga meelay ka gaadhaan waayeen xaaskiisii bay caayaan caaisha oo ay zaaniyad ku tilmaameen ahlulcilmiguna waa ku ijmaacsan yihiin cidda caaisha wixii ilaahay ka beri yeelee qur'aanka inta aayadoodee la og yahay uu kaga soo dejiyey inay beri ka tahay cidda u nisbaysaa inay gaala tahay waa biijmaaci ahlilcilmi kuwaasi oo aan nebi maxamed nafuhayn oo xaaskiisii ka badbaadi waayey oo saxaabadiisii ka badbaadi waayeen oo abiibakar iyo cumar laba daaqood u yaqaana oo la og yahay siday u caayayaan ayaa horta mawliidka asal u ahaayo keenay kuways yidhi waxaad ka doodoo waxaad tidhaahdaan ma keenin iyaguna intaasoo qarniba intay soo dhaafiyeen qarnigii afraad baynu inagu dejinay ayay qarnigii toddobaad u soo rareen oo waxa weeyaan mudafar abisaciid oo markaa ahaa maligii irbil ayay yidhaahdeen isagaa soo dejiyo nin wacan aha laakiin runtii ma soo dejin isaguye isagu dib buu u nooleeyey bidcadaa baaba ah ee raafidada ka timi ayuu jahlan jaahilnimo daraaddeed dib u nooleeyey marka ikhwaani waxa intaasi diin ka dhigan weydey maanta in diin laga dhigaa waa wax markaa baatil ah sida khadiibku inoo tilmaamayana saddex qolo mid unbaa wada oo waxaan markaa tarwiijinaya oo wada imaa cid jahli uu markaa ku sugan yahay oo aqoon darro halkan marinayso oo isle nebiga weyneeya laakiin aan garanaynin nebiga sala allahu calayh wasalam sunnadiisoo la raaco bidacana laga fogaado dariiqiisii lasoo nooleeyo dacwadda kor loo qaado ayaa markaa dariiqiisa lagu nooleeyaayo bidca laguma nooleeyo sidaa garan waayo oo iska juhalo ah iyo kuwo murtasiqa ah oo risqi ka dayaya oo isle sannadkii hal mar waxoogaa jeebka ah kaga shubataan ah ka hesheen qolada saddexaad waa muqriduun wey waa kuwo dan leh oo doonaya diinta inay khaldaan doonaya oo raafidada iyo wixii la mid ah raba diinta inay khalkhaliyaan oo sunnada ummaddu ka fogaato si aanay nasri u helin oo gaalo aanay uga adkaan waayo ummaddu markay sunnada u noqoto ee dariiqii nebiga noolayso markaasibay nasriga iyo ciziga helaysa laakiin inta ay jahli iyo bidca ku sugan tahay wax allaale iyo wax nasriga u xaqiiqoobaya ma jiro marka runtii arrinta noocaasiya waa arrin aad iyo aad looga xumaado nebiga magiciisana in cid wax lagu baryo oo lagu weydiisto sadaqaduba xaaraan ka ahayd in la siiyo ehelkiisana xitaa iyo ahlulbeytkana aan zakadaba la siinin waxa weeye waa shay aad u xaaraama oo aad iyo aad u qaab daran ahlulcilmiguna waxay odhan jireen akhdu lmaali bilxayaa ka akhdihi bisayf salafku waxay odhan jireen maalka dadka in xishood lagaga qaado iyagoo xishoonaya oo qajilsan waxay ka dhigan tahay inaad seef kaga qaatay marka ummadda in nebiga lagaga xishoodsiiyaa sax maha mid bay ka sheegayeen inta la yidhi war mawlidkii nebiga ku soo darbo wax yaroo aan badnayn qadar yar buu bixiyey dadna waxa la yidhi war miyaanad xishoonayn mawlidkii nebiga ku soo darba aanu kuni nebiga sala allahu aleyh wasalam markaasaad waxaa yar bixinaysa war nebiga aad nagu kashifta aanu kaaga xishoonno intaaba kugu kugu siinee wallahi inaanan shilinku siiyan hor naga tag buy nebiga aad nagu kashiftay waxa weeye waa arrin aad u qaabtaran weye nebiga magaciisii in dadka wax lagu weydiisto oo aan sadaqadaba qaadan jirin oo ehelkiisaba loo diiday uskaga dadka inay qaataan in magiciisii ummadda wax lagu weydiisto nebigu miyuu garan waayey maalinkuu dhashay maye maalinkuu dhashay nebigu wuxuu tilmaamay maalin isniineed inay ahayd taariikh ma sheegin nebigu sala allahu aleyh wasalam yowm lithnayn buu sheegay maalin isniina inay ahayd markuu ummaddana wuxuu u jideeyey inay soomaan waxaana uu yidhi maalinkan isniintu ee la soomayaa waa maalinkan dhashay waana maalintii waxyiga laygu soo dejiyey labadaas sifaba maalinku waa leeyahay waa maalintii waxyiga laygu soo dejiyey waana maalinkan dhashay nebigu ma ilaawin waxa uu inoo jideeyey soon fii kulli usbuuca wiig kasta oo aan sanawi ahayn wiig kasta lala imanayo oo nebigu maalmaha wixii ay ummadda diin iyo dani ugu jirto ma dhaafin maalintii la badbaadiyey markaa nabiyullaahi muusa fircoonna la halaagay waa yowmu alcaashuuraa waa maalintaynu soonno waa tobanka bishan muxaram ee ina soo dhaafay ee bishii safarka horraysay nebigu soon buu inoo jidiyey maalinkuu dhashay haddii sannad ahaan loo xusayo ciid laga dhiganayo nebigu marna ma dhaafeen maalinkiisiina wuxuu ku xusay soon oo uu yidhi maalinka isniinta sooma waa maalinkii aan dhashay waana maalinkii waxa weeyaan waxyiga laygu soo dejiyey xadiista kale sida ku cad waa maalin acmaasha bani aadamka la bandhigo oo alle loo bandhigo oo kuwa isu caloosha xun iyo aan loo dambi dhaafin iyadii khamiistuba maadaamay sidaa tahay dee nebigu intuu inoo jideeyey yaan la dhaafin amaa sanadkii baanu hal mar xusaynaa oo weliba waxaanu ku xusaynaa waxyaaba baadiloo annagu aanu samaysannay oo qasaa'idka midba mid intuu ku riyoodo kuwo shirkiyaada lala imanayo runtii arrinta noocaasiee wax diinta meel kule maaha hadday khayr ku jirana saxaabadii nebiga ma seegeen iyo taabiciintii iyo taabita quruuntii nebigu uu ku sheegay inay iyagu inoogu fadli badan yihiin saddexdii qarnihii hore lagama hayo kuwaasibaa la iman laha marka waxaynu leenahay shaygani weligeedba ha la qurqurxiyo waa bidcatu dalaala nebiguna sala allahu aleyh wasalam khudabkiisa had iyo jeer wuxuu ku bilaaban jiray kula muxdaatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi naar wax kastoo diinta lagu soo diriyaa waa baadi baadi kastaabana waxa weeye markaa wax kasta oo diinta lagu soo diriyaa waa bidca bidco kastaana waa baadi baadi kastaana naarta ayay markaa qofka u horseedaysaa marka runtii ikhwaani waxaan aad iyo aad ugu naseexayn lahaa bidcada noocaasiya in laga fogaado bidcat lmawlid waa wax aan diinta meel ku lahayn bidac oo dhanna waa noocaa shay kastabana oo diinta loo nisbeeyana waxa muhim ah oo iyadiyo waxyaabaha kale nebiga dabadii yimi ee diinteennu sugayso lagu kala saaraa sunnada tarkiyadee nebiga in la barto shuruuddeeda sunnada wixii nebigu ka tegey wixii uu nebigu ka tegey ee dabadeed lala yimaado inay sax tahay iyo in kale waxaad ku kala garanaysaa afar qodob baad ka eegaysa horta waxaani diin ma yahay baad leedahay mise diin ma ma diin baa looga jeedaa mise riwaayad kalea looga jeedaa hadday yidhaahdaan diin baa looga jeedaa oo aan nebi maxamed la iman sala allahu aleyh wasalam waxaad leedahay wakhtigii nebiga wax maanicoo ku qumay oo u diiday inuu la yimaadaa ma jiraa sidii taraawiixda uu u diiday in jamac lagu tukado oo kale isagoo ka cararaya in lagu farad yeelo ummadda waxaad leedahay wax maanicoo u diiday sida taasoo kale ma jiraa oo nebigu aad leedihiin wuu samayn lahaa wakhtigiisii laakiin maanic hebel baa ku qumay waxaasaa u diiday haddii taana la waayo war nebigu wax ka soo noqnoqday oo si dhaba uu uga tegey ma yahay qasdan iyo badheedh uga tegey waayo intaasoo sannad bay soo martay maalinkuu dhashay qasdan baanu uga tegay badheedh hal mar lama iman markay caddaato inuu nebigu tarkigani qasdi yahay xaaladda noocaasiya waxay noo caddaanaysaa shayga noocaasi ah ee lala yimaadaa inuu bidco yahay waayo waa sunnada nebigee tarkiyada nebigu wuxuu ka tegeyna waa lagu raacaya wuxuu sameeyeyna waa lagu raacaya labadaba waa lagu raacaya waa sunna tarkiya waa wuxuu nebigu ka tegey waxa uu ka tegey in lala yimaadaana waa bidcatu dalaala kaaga daranta eh nebigu inuu isniin dhashay waa la garanaya laakiin biitifaaqi ahlilcilmi waxaa laysla ogol yahay maalin quroo lagu kulansan yahay oo yoom ah inaanay jirin waayo wakhtigii nebigu dhashay wakhtigii jaahiliyaday ahay wakhtigii dadku aanu diin haysan bay ahay wax waxyi oo kusoo degayana aanay jirin iyo cid markaa ummadda xaqa ugu yeedhaysa carabtii gaalada ahayd dhexdeedu dee nebigu ku dhashay sala allahu aleh wasalam cid taariikh inoo qortay ma jirto caamulfiilun inay ka dambaysaa la hubaa oo ilaa shan boqol iyo koo markaa koob iyo toddobaatankii wakhtigu ahaa laakiin yoom uu ka dhashiyo bishii lama garanayo qaarkood bal sanawaadkaan la garanayo ay dib iyo hor u kala rareen laakiin caamulfiil inay ka dambaysay shaki male sida aawadeed baad arkaysaa saddex bilood bay culimmadu isugu qabteen oo qolaba tidhi mid buu dhashay qola waxay yidhahdeen ramadaan buu dhashay qolana waxay yidhahdeen wuxuu dhashay bisha rajab loo yaqaano ramadaan ma dhalan qowlka ugu badan ee jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan majooratigu qabaanna waa bisha rabiiculawal inuu dhashay qoladii jumhuurkee isku raacay inuu xaggan bishan dhashay rabiiculawal yoomkiiba isku khilaafeen qaarkood waxay yahaan waa maalinta labaad ee bisha qaarna waxay yahaan waa toddobada qolo waxay yahaan waa siddeedda qolo waxay yahaan waa sagaalka qolo waxay yahdeen waa tobanka qolo waxay yahaan waa labiyo tobanka waana qowlka ugu sii badan qolo waxay yahan waa toddobiyo tobanka qolona waxay yahaan waa siddeed iyo tobanka qolo waxay yahan waa labaatanka qolona waa labiyo labaatanka tobankaa qowl bay ugu kala tageen ahlulcilmigu yoomka sababkuna waxa weeye xadiis saxiixa ma leh ile waa wakhtigii gaalada dhexdeedii lama garanayo bal qolada leh mu'arikhiinta aad baanu taariikhda ugu xeel dheernahay waxay u badinayaan ee cilmigan xisaabta aad u yaqaanaa inuu bishan sagaalkeeda ahaa oo waafaqsan bishii abril labaatankeedii ama labiyo labaatankeedii sanadkii shan boqol iyo koob iyo toddobaatankii shan boqol iyo koob iyo toddobaatanka qolada taariikhda leh aad baanu u xaqiijinnaa markay si badan wax isugu geeyeen halkaasi bay ku soo ururiyeen waxay idhahdeen waa sanadka shan boqol iyo koob iyo toddobaatan ee miilaadiga oo waxa weeyaan bishuna waa abril labaatankeeda ama labiyo labaatankeeda marka waxaasi oo dhan haddii xigmadi ku jirto allah inoo caddayn laha haddii wax dana inagaga jirto lakin waxba inagagama jiraan nebigu ilmo nebi aadan waa sayidkooda wakhtigu doonaba ha dhasho maalin isniin aanu dhashay maalinkii isniinta ahaana soon ku xusa buu inagu yidhi iyo inaad soontaan maalin kale raadiya iyo bil kale raadiya iyo bilheblaayaa bilaha waxaan kale wax jira maaha bar qaarkood soontii xitaa nebigu yidhi maalintaan dhashay soon baa lala imanaya waa maalintii waxyiguna igu soo dego labada sababood u sheegay waxay yihahdeen lama soomi maayo waa ciido maalinta mawliidka nebiga soon lagu loo dhowaan karaa ma jiro waaba ciidba hadalkii nebigay ka hor imanaya waxay rabaan inay cagsiyaan oo si wacan wax u cunaan marka waxayaan waaba ciid weliba xaramka iyo in la qabto oo bartii nebigu ku dhashay lagu dhowaadee maka iyo madiinada uu ku aasan yahay iyo xaggaa in la tagaana waaba sii wacan tahay bay yidhaahdeen laakiin way khaldan yihiin halkaa wakhti kastaba in la tagaabaa fiican lilcibaada loo tago rabiicalawel iyo kayrkeedba xaramka haddii la heli karayo lilcibaada fii kulli waktin in loo tagaa way fiican tahay wakhtiganna wax daliila ma laha marka ikhwaani hadalka markaan soo ururiyo waan idinku badiye raallina iga ahaan doontaane waxaan odhan lahaa war bidcadaha laga fogaado war bidcadaa rabbi waxaynu la hortegaynaa inay bidco tahay oo baadi tahaye baadidaa ha laga fogaado nebigana ha lagu weyneeyo sala allahu calayh wasalam sunnadiisa in la raaco oo dariiqiisii la soo nooleeyo oo dacwaddaa uu la yimi qof kastaaba intuu awoodu leeya kor u qaado oo ummadda xumaanta looga digo wanaaggana la faro taa ha lagu dadaalo laakiin bidco baadi ah wakhti ha iskaga luminina wallahu subxaanahu wa tacaala aclam